bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasaئiyu raximah اllah tacaalى baabun ayna furidat الصalaaة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna xageebaa furidat الصalaatu salaada lagu farad yeelay وبالإsناad qال أخبرnا سليمان بن dاwود عن بن وهب qال أخبرني عمرو بن الحاaرث أن عبدربه بن سعيد وهو عبدربه بن سعيد بن qays الأنصاري يحyى بن سعيid ayuu la dhashay يحyى بن سعيidi الأنصاري walaalkiis أنه xdثه أن البنانية wهو ثابت بن أسلم البناني xadaثahu can anas bni maliki ana الsalawaati salaadaha furidat bimakata maka ayaa lagu farad yeelay yacnii cahdigii maka la joogay inta uuna nebiga soo hijroonin ayaa salaadihii la farad yeelay taa marka waxay kutusaysaa micraajka alisraa almicraaj inuu dhacay markii maka la joogay dabcan wa ana malakayni laba malag atayaa rasuula allahi sal l slam nabigay u yimaadeen fadahabaa bihi ilaa zamzama zamzam ayay la aadeen meesha zamzamka ku yaalo oo ceelka fashaqaa baطnahu calooshiisii bay jeexeen wa akhrajaa waxay soo bixiyeen xushwahu yacnii waxa ku qarso gudihiisa ku jiro yani calooshiisa xushwahu waa la dabdiyey sidaas oo nusakha qaar saasay dhigayaan qaarna waxay dhigayaan xashwahu oo bifatxi اlxaa-i sidaa marka macnaheedu waxay tahay maa fii wasati baطnihi uurku jirta uurku jirtiisii ayaa marka yacnii lasoo bixiyey marka shayga lasoo bixiyey xaqiiqatane uurku jirta ahna waa wadnaha qalbiga waa waxa ay soo bixiyeen oo ay markaa biyaha ku dhaqeen nuskhada suyuudi iyada waxay leedahay xushwatahu ama xishwatahu xushwatahu iyo xishwatahuna amcaa-ahu marka waxay noqonaya un uurku jirta unbaa laga wadaa haddii saa loo dhigo marka amcaa waa mandhiciraha laakiin marka uurku jirtaa loo jeedaa waxa un lasoo bixiyey sida riwaayaadka ay tilmaamayaan qaarkood qalbigii baa lasoo bixiyey markaasaa wax laga gooyey markaasaa layidhi hada xadu shayطaani minka waa shaydaan dhe intii uu ku lahaa weeyaan markaasaa laga jaray oo intaa markaasaa intii zamzam iyo lagu dhaqay markaana waa la tolay uma markaa dabadeed kabasaa way dabooleen jawfahu jawfkiisii uurkiisii waa dabooleen xikmatan min jihati xikmatin bay u dabooleen xikmad ahaan iyo wa cilman iyo cilmi ayb marka macalushaahidka furidat bimakata ayuu ka rabaa salaadihii marka intii makaa lagu makaa lagu dhex farad yeelay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa furidat الsalaatu salaada loo farad yeelay wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu isxaaq bnu raahuya qaala akhbaranaa sufyaan huwa bnu cuyaynata can الzuhriyi can curwata can caaisha qaalat waxay tihi awalu maa furidat markii ugu horreeyoo la farad yeelay asalaatu salaada rakcatayni iyadoo laba ragca abaa la farad yeelay fa uqirat waa la sugay oo waa la daayey salaatu safari safarka salaadiisa wa utimat waa la dhammaystiray salaatu lxadari salaada negida waa la dhammaystiray xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qaabkii salaada markii hore loo farad yeelay oo laba laba ragca farad ahaan jirtay markii dambe madiino la yimid ayaa salaadihii markaa rubaacigana afara afar yacni laba lagu daray kuwii kalena yacnii salaada subaxna labadeeda loo daayey midda maqribna iyadu saddex baa marka maadaama ay witru nahaar tahay saasaa loo dhaafay saddex baa laga dhigay xadiidkan marka xanafiyada waxay u qabsadaan salaada far yacnii qasriga casiimo inay tahay oo ruqso aynan ahayn yani marka salaada safarka laba ragco la tukanayo waxay leeyihin labadaas ragco ruqso ma ahane afar oo laba laga dhigay oo ruqso laga dhigay ma ahane bal casiimo waayo ayay leeyihiin xadiidkanayna u qabsanayaan fa uqirat salaatu safar safari wa utimat salaatu lxadar salaaddii safarka sideedii casiimadeedii hore loo daayey baa laga wadaa bay leeyihiin laakiin arrinku sidaa xooga ka yar duwan yahay oo xadiid ibnu khuseyma fii saxiixihi uu kusoo saaray min xadiidi caa-isha ayaa waxay tihi furidat salaatu alxadari waasafari rakcatayni rakcatayni salaada negida iyo midda safarka marka hore labalabaa laga dhigay marka salaada yacnii inta aan salaadaha hadda sidaan ay yihiin aan laga dhigin macnaheedu marka waxay tahay salaada xadarkana laba ragcay ahayd salaada faradka safarkana laba unbay ahayd sidaasaa marka lagu jiray falamaa qadima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam almadiina nebigu markuu madiine soo galay wadma-ana oo markaa yacnii madiine uu ku xasilay ziida fii salaati alxadari rakcataani salaaddii xadarka laba ragca lagu daray ayb wa turikat salaatu lfajri salaaddii xadarka marka labaa lagu daray marka waxa labada lagu darayna waa maxay kuwa afar afar duhurka iyo casirka iyo cishaha wa turikat salaatu lfajri salaaddii fajarna waa laga tegay labadiyaa loo dhaafay sababta waa maxay lituuli lqiraa'ati qiraa'ada dheeraanteeda wa salaatu lmaqribina waa la daayey sideedaa loo daayey liannahaa witru nahaar uma yani sidaasaa riwaayadaa marka ay leedahay ibnu khuseyma ayb arrinku marka salaada rubaaciyada mar haddii sidaa uu ku istiqraaray markaas kadib baa iyadii haddana marka takhfiif laga sameeyey oo rubaaciyadii qofka markuu safarka galo labaa laga soo reebo labaa laga dhigay ayb leanna xadiidkan shantii salaadood oo ka warramay ibnu khuseyma maqrib iyo subax marka laga reebo intii kale markii madiine la yimid salaadii xadarka iyo tii safarkaba ee awal soo ahaan jirta labalabada ragco marka laga reebo maqribka iyo subaxa waxaa laga dhigay labalabaa lagu siyaadiyey midiiba marka midiiba laba lagu siyaadiyey macnaheedu waxay tahay duhurna afarow noqday cishana afarow noqday casirna afarow noqday markaas kadib baa haddana musaafirka ruqso la siiyey oo laba laga soo jaray saa darteed marka labada musaafirka uu tukanayo waa ruqso casiimada iyada ma aha maxaa ka dhalanaya marka masalada ku dhisan waa maxayna haddii qofku sidaan haddaan aan hadda u taqriirinay haddii qofka uu tukado salaad isagoo musaafir ah duhurkii hadduu afar ragco uu ka tukado macnaheedu salaad dheeraada lama imaanin awalba ruqsay ahayd laba in la tukado hadduu itmaam sameeyo oo salaaddii uu dhammaystiro waa ansaxay salaadiisa laakiin haddii la yidhaahdo salaada safarka sideedaba waa laba ragco waxaa ka imaanaya marka haddii la siyaadiyo la afar uu tukado inaynan ka ansixaynin sidaasna saxaabadu ma qabin bal caa-isha oo xadiidka warinayso waa dhammaystiri jirtay salaada iyada xadiidka warinaysaa laba tug ayaa dhammaystiri jirtay iyadoo safar ku jirto cuhmaan ayaa dhammaystiray cabdullaahi binu mascuud markuu ku qabsadayna salaada kama goosanina waa la tukaday haddaynan ansixaynin lamaba tukadeenba isaga waxaa kaloo xadiid kale oo ahaa aayadda ay leedahay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati salaada dhib ma leh baa layidhi dembi ma lihdiin inaad salaada gaabisaan falaysa calaykum junaaxun marka ruqsaa laga fahmaya oo dembi ma lihdiin inaad gaabisaan mar haddii la yidhi ee ninkii sideeda u tukado waxama halaynin isagana dabcan ayb iyo xadiidkii kale ahaa cumar la su-aalay ee la yidhi maa baalu maa baalunaa naqsuru maxaan salaada u gaabinaynaa waqad aminaa annagoo yacni nabad galnay ile aayadda waxay leedahay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu hadda aaminaan noqonnay maxaan salaada u gaabinaynaa markaasuu yidhi waan su-aalay nebiga sal ll l slam markaasuu wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystay ee sadaqada ilaahay aqbala ee sadaqana marka wax dheeraad ah waay dabcan oo marka labadan ragcood tukanaysaan allah idinkoo nabad qaboo safar ku jiro allah idinku sadaqaysta ilaahay sadaqadiisa aqbalahu casiimo marka inaynan ahayn waxyaabahaas oo dhan baa daliil u ah ayb daahiriyadoo kale iyagu waxayba leeyiin maba ansaxaysaba ma ansaxayso saxaabadiiba marka waa waa way tukan jireen ee cuhmaan markuu tujiyey mino ku tujiyey salaad dhammaystiran kulligood waa la tukaday wax ka goostay lama sheegin marka ma ansaxayso sax ma aha wbihi qaala ahbaranaa mxamed bnu haashim albaclabakiyu wahuwa اlqurashiyu saduuqu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala xadaana waliidu wahuwa alwaliid bnu alwaliid bnu muslim weeyaan qaala ahbaranii abu camrin yani lwsaaciya abu camr alwsaaci anahu sa'la الzuhriya zuhri ayuu su-aalay can salaati rasuuli llahi sal l slam nabiga salaadiisa bimakata uu ku tukanayay qabla alhijrati hijrada ka hor ila lmadiinati ayb madiine uu u hijrooday ka hor qaala wuxuu yidhi ahbaranii curwatu curwa ii waramay can caaishata qaalat farada allahu caza wajala asalaata calaa rasuulihi sal l slama alle salaadii ayuu nabigiisa ku farad yeelay awala maa faradahaa markii ugu horreysau ku farad yeelay ragcatayni ragcatayni iyadoo laba laba ragco ah huma utimat fi lxadari arbacan ayaa la dhammaystiray xadarkii baa marka afar yaa la dhammaystiray wa uqirat salaatu safari salaaddii safarna waa la sugay cala alfariidati اluulaa sidii markii hore ay ahayd yani tan lafteeda waxaa laga fahmayaa in marka afar afar laga dhigay kadib salaadii safar laba loo daayey sidii awal loo tuka jiray oo salaadaha guud ahaanba ay ahaan jireen wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can saalix bni kaysana can curwata can caaisha qalat furidat salaatu rakcatayni rakcatayni fauqirat salaatu safar waziida fi salaati اlxadar wa bihi qaala ahbaranaa camr bnu caliyin huwa abu xafsin اlfallaas qala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan wacabdالraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa abu cawaanata wahuwa alwadax bnu cabdillahi alyashkuriy can bukayr bni اlأkhnas wahuwa saduusiyu wayuqaalu alleyhiyu kuufiyun hiqat can mujaahidi can ibni cabaasi qaala furidat الsalaatu cala lisaani الnabiy sal l slama fi اlxadari arbacan wafi safarina rakcatayni wafi اlkhawfina rakcatan khawfkiina marka laba ragco wa fi lkhawfi rakcatantan marka ayaa ishkaal ku jira oo macnahama waxaa laga wadaa markii cabsiye ay jirto hal ragca bismiyaa la tukanaa ahlucilmiga qaar sidaa u fahmay waa jiraan ayb laakiin imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen salaatulkhawfka waa ka salaati اlamni waa marka la nabad qabo qofka sidau u dukanayo xagga cadadka laakiin qasriga ayaa dhowr nooc ah waxaa jira qasru اlcadad iyo qasru الsifa wاlxaalati qasriga marka salaada khowfka galayo waa sifada waay waxaa qasrigu uu galayo iyo gaabinta ee rakcaadka ma gelayo haddii rakcaadka la gaabinayona waa in macno kale loo gaabiyaa oo in markaas safar lagu jiro iyo baabkaas loo gaabiyo ee nebiga ghasawaadkiisana inta badan safar u geli jiray sida badanba marka macnaha safarkaa cadadka loo gaabin jiray looma gaabin jirin macna alkhawf saasay leeyihiin marka aimada agharkooda oo marka khawfka marka qasrigiisu waa qasrulcadad maahane waa qasru sifa waay marka wuxuu hadday xadar haddii uu yahay afaruu tukanayaa duhurkii casirkii cishihii hadduu safar yahayna labalabuu ka tukanaa rubaaciyadii hal ragca in lagu gaabsadaana sina kuma bannaana iyaga agtooda ee xadiidkan see la yeelayaa xadiidkan waxay yidhaahdeen calaa ana almuraada waxaa laga wadaa rakcatan maca alimaam wa fi lkhawfi rakcatan marka la leeyahay imaamka ragca lala tukanaa iskooday u dhammaystiranayeen inta kale ayb xadiidkii salaatulkhawfkuna sidaas u ahaa nebigu inuu laba u kala gooyey ayuu qeyb la tu hal ragcou tujiyey isagoo taagan bay dhammaystirteen iskooday u dhammaystirteen waa ka tageen qoladii kalaa timid halkii ragcay haddana galeen ragcadii labaad isaga labada u ahayduu tukaday ayuu tujiyey dabadeedna marka iskooda iyaguna ragcad kale ay u dhammaystireen marka waxyaabahaas oo dhan marka waxay ku tusayaan waa khowfu sifa waxaan ujeedaa waxaa weeyaan qasru sifa ee hadda hal ragco keligeedo faqada oo ay tukanayaan ma aha marka ragca maca alimaama laga wadaa ta kalena iskooday u tukadeen midda kale sida axaadiidta saxiixa oo faraha badan ku timid ayb qaarkoodna waxayba yidhaahdeen sida ibnu cabdilbar oo kale tamhiidku wuxuu leeyahay xadiidkan infarada bihi bukayr bnu lakhnas walaysa bixujatin fima yanfaridu bihi laakiin ciraaqi baa tacqiibiyo wuxuu yidhi lam ara axadan takalama fiihi bidacfin wax daciifiimaha ayuu yidhi ibnu maciin iyo abu zurca iyo abu xaatim iyo nasaa-i way tawhiiqiyeen iyaga weliba ayb daa'ifa marka de selafka ka mida laakiin way ku camal faleen abu hureyre iyo abu muusa alashcari saxaabada ka mida iyo xasanulbasri iyo ayaa ku camal falay oo salaatulqowfkii hal ragca bis bay tukadeen binaan calaa dalika marka haddii qof uu hal ragca tukado laa ba-sa dembi maahan dhib male marka nacam haddii uu hal ragca tukado qofka laakiin calaa qowli ljumhuur ragca ma leh hal ragco ma maahan yani oo isaga cadadka waxba isdhimi maayo wbihi qala akhbaranaa yusuf bnu saciidi wahuwa almisiisiyu hiqat xaafid qala xadaana xajaaج bnu mxamed wahuwa almisiisiyu qala xadaana mxamed bnu cabdillaahi الshucayfiy wahuwa mxamed bn cabdillahi bni muhaajir saduuqu rawaa lahu asxaabu sunan اlarbacة can cabdillaahi bni abi bakr bni اlxariث bni hishaam wahuwa saduuqun meeshaan marka ninkan cabdullaahi bnu abi bakr bni اlxaariث bni hishaam ibnu cadiy wahmi ku dhacayaa jiro oo ibnu cadiy fi lkaamil wuxuu leeyahay bukhaariba wuxuu ka soo raray samictu bna xamaadin yaquulu qaala اlbukhaariyu cabdullaahi bnu abi bakr bni cabdiraxmaan bni اlxaariث bni hishaam almaqzuumiy wayuqaalu cabdulmelik bni abi bakrin laa yasixu xadiiduhu sidaasuu kaamilka ku qoray taariikhulkabiirka laakiin bukhaari taariikhulkabiirka waa de kitaabka asalka ah bukhaariba uu leeyahay taariikhulkabiirka isaga tarjamada cabdullahi bni abi bakrin waxaa ku dhacday uu yidhi qaala albukhaariyu bacdamaa dakara man samaahu haakada bukhaari baa wuxuu sheegay cabdullaahi bnu abi bakrin haddana wuxuu sheegay culimada qaar inay ku magacaabeen cabdulmelik ibn abi bakrin markaasuu wuxuu yidhi can yunusa can الzuhriyi wuxuu yihi qaala bnu wahbin wالzubaydiy yacni can yunusa can cabdilmelik bni abi bakrin walaa yasixu wa qaala macmaru cabdullahi bnu abi bakrin can cabdiraxmaan bni umayata bni cabdillahi walaa yasixu marka walaa yasixudiibuu marka laa yasixu xadiiduhu ka dhigay marka maxaa kasoo baxay ninkaana daciifa kasoo baxaysa mana ahan daciif ninkaan ayb hada waxay kutuseen masaadirta in la yska taxqiijiyo haddiiba aada heli kartid ninkan sheekhaa hadduu wax soo naqliyey meeshii uu kasoo naqliyey adoo heli karo inaad isaga iskaga gaabsato ma fiicna waayo waxaad dhici karta mararka qaar inuu soo gaabiyey soo gaabinta in markaa qusuur ka imaadaa dhici karto mararka qaar waxaa dhici karta isaga siduu u fahmay inuu usoo guuriyey mararka qaar tasxiif ayaa imaan karo marba haddii masaadirta la heli karo masaadirta in loo laabto marar badan baa yacnii dad wax badan markaad fiiriso waxaa arkaysaa arrintan muhiimka muhiimadda ay leedahay ayb can umayata bni cabdillaahi bni khaalid bni asiidin ayb anahu qaala libni cumara buu wuxuu ku yidhi kayfa taqsuru salaata salaada seed u gaabinaysaa wainamaa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi laysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum wax dembi ah korkiina ma ahaanin haddii aada yacnii inaad salaada gaabisaan haddii aad cabsataan shardi baa lagu xiray marka waxay leeyihin haddii shardi lagu xiray hadda shardigii ma leh oo hadda yacni annagu ma cabsanayno am amni ah waxaan qabnaa yacni waa nabad qabnaa marka maxaan u gaabinaynaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaya awaln horta shardigu mukhasisaadka inuu ka mid yahay mafhuumna waa leeyahay oo mafhuumka marka hadda sida saxaabiganba uu ka fahmay oo waa maxay haddii in khiftumaa la yidhi haddii laakiin laga aamin noqdo xukunka inuu isbedelayo laguma inkirin marka ayb faqaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi yabna akhii ina rasuula اllahi sal l slam nebiga ataanaa waa noo yimid wanaxnu dullaalun annagoo dhunsan facallamanaa waana baray waxbuuna baray fakaana fiima callamanaa wixii uuna baray waxaa ka mid ah an allaha amaranaa alle wuxuuna amray an nusalliya rakcatayni fi safar safarka inaan laba ragco ku tukanno yacni rasuulka isagoo nabad qabo ayuu salaad gaabiyey ou ka wadaa marka annaga isagaa awalba noo yimid annagoo dhunsan isagaa waxna baray tacaaliimtiisaan ku soconayna laakiin xadiidka cumar muxuu dhahayaa anaaba nebiga su-aalay yidhi arrintan lafteeda markaasuu wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqatahu sadaqada alla aqbala ilaaha idinku sadaqaysta yacni awal cabsi ayay aayaddu ku timid waa run laakiin ilaahay waa idinkugu daray markaad ammaan tihiinna waa idinkugu daray lowlaa marka xadiidka hadduunan jiri lahayn mafhuum yacni shardigaani waxuu yeelan lahaa dabcan waa shaqay lahaa mararka qaar laakiin shuruuda qaar waxaa la yidhaahdaa qeydun laa mafhuuma lahu de kaasna waxaa loola laabanayaa mawaanicda mafhuumulmukhaalafaha loo sheegi jiray ooy ka mid tahay idaa kharaja makhraja alghaalib iyo bimujarad yacni tamanun iyo wax lamida haddii lagu keenay iyo siyaalka noocaas oo kale adu waxyaabahaasi sheegay amaranaa an nusaliya rakcatayni fi safari ayuuna amray qaala shucayfiyu wa kaana zuhriyu zuhri wuxuu ahaa yuxadisu bihada alxadiidi xadiidkan ayuu warin jiray can cabdillahi bni abi bakrin ayuu ka warin jiray riwaayadaas marka waxay ku imaan doontaa kitaabu taqsiiri salaa ayuu ku keeni doonaa yacni wuxuu rabaa inuu yidhaahdo moxamed bn cabdillaahi shucayfi zuhri can cabdillaahina xadiidka waa u maqlay cabdullaahi bn abi bakran baan markii dambenaan la kulmay isagana toosaan uga maqlay yacni cabdullaahi bn abi bakr ayuu marna waasito uga maqlay marna toosa uga wariyey intaas waa waxba u hadda sheegaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kam imisaa furidad la farad yeelay fi lyowmi walleyla maalinka iyo habeenka salaada meeqaa la farad meeqa salaad baa farad ah wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can abi suhaylin wahuwa naafic bnu malik can abiihi anahu samica طalxata bna cubayd illaahi yaquulu jaءa rajulu ilaa rasuuli llahi sal l slam nin baa nebiga u yimid min ahli najdin reer najdi ah ninka oo haa'iru ra'si madaxiisu ou faafsan yahay oo aan tinta aynan u shanlaysnayn oo tintiisu iska faafsan tahay haa'iru ra'sina waa la dabdiyey haa'ira ra'sina waa la dabdiyay haddii haa'ira ra'si la yidhaha waa iska xaalo waaye haddii haa'iru ra'si la yidhaahdana rajulunkaa laga sifayna marka idaafadan haa'iru ra'si al baa la socoto haa'iru ra'si shayga asha ay la socotana marka yacni shayga haddii loo idaafeeyo wax al ay la socoto muxuu ka kasba jirayna macrifanimow ka kasba jiray naxwada halkan marka haddii la dhaho ka waran sidee baa marka rajul oo nakiro ah shay macrifo ah looga sifo loogaga dhigay ilaan sifada mawsuufka waxay ku raaci jirta nakiranimada iyo macrifanimada soomaa meeshaas marka de waxaa weeyaan haa'iru ra'si marka la idaafada lafdiye ah idaafada lafdiyada waxmaa laga waxba lagama kasbado wax macrifa ee lagama ka lagama kasbado leanna haa'irna waa ismu faacil saa darteed baa marka mudaaf ileyhi alla geliyey ayb marka idaafa oo markaa lafdiyo waaye idaafada lafdiyadaana dhib ma waxba ma keenaysa haa'ira ra'si marka la yidhaahda laakiin ishkaala imaanayo oo ishkaalka imaanaya waxay tahay xaaladu iyada lafteeda marka waxaan ujeedaa saaxibulxaalka waxaa laga rabi jiray inuu noqdo macrifo soo maha saaxibulxaalkia hadda nakiro kuwa allahuma haddii la yidhaha ninkaasoo min ahli najdin xoogaa nooc takhsiis takhsiisku marka macrifanimo u dhaweyna adu meelahaas in laga baar laga fiirfiirsho yusmacu la maqlaayo dawiyu sawtihi codkiisa yacnii hugunkiisa la maqlayo codkiisa yacnii dawiyu sawtka waxaa weeyaan cod aada maqlaysa laakiin aadan fahmaynin marka hugunkiisa iyo shanqartiisaa la maqlayaa walaa nafhamu amana fahmayno reer baadiyaha marka caadadooda isagoo xagka soo maraayo hadalka soo bilaabay oo aanba u imaaninba marka warkii unbaa ninkan inuu hadlayaa la maqlayaa wuxuu sheegayo ma la fahmayo ayb walaa nafhamu aanan fahmaynin maa yaquulu waxa uu dhahayo xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday faidaa huwa waaba isaga oo yas'alu can lislaami su-aalaya islaamku wax ka weydiinaya faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam hamsu salawaatin fi lyowmi walleyla salaadaha faradkaa shan weeyaan habeen iyo maalin hunna salaaduhu hamsu salawaatin waa fi lyowmi walleyla qaala wuxuu yidhi hal calaya hayruhunna heyrkood korkayga ma yihiin qaala laa buu yidhi maya ilaa an tatawaca in aad sunnaysanaysa ma ahani meeshaan markaa de ilaa an tatawaca mabxad dheer baa ku jira asalka mabxadkaasina wuxuu ku dhisan yahay ilaadan ilaadan istinaa mutasila inay tahay inay munqadic tahay ayuu ku dhisan yahay waana masale ay isku hayaan axnaafta iyo jumhuurka oo waxay tahay ilaa an tatawaca haddii laga dhigay istinaha mutasil waxay noqonaysaa marka hal calaya hayruhu hayruhunna shantan waxaan ahayn ma laygu leeyahay qaala laa maya ilaa an tatawaca inaad sunnaysanaysa maahani maxay noqonaya marka haddaad sunnaysato waa lagugu leeyahay haddaad salaad sunno ah bilowdo ama soon sunno ah aada bilowdo ama shay camal sunno ah haddaad gudo gasho waajib oo isku bedela inaad dhammayso oo markaa masaladii ahayd marka masaladii ahayd marka atatawucu yajibu bishuruuc tatawuca shayga sunnada waajib oo isku bedela haddii la gudo galo marka waxaa ka dhalanaya haddaad dhexda ku goyso qalaa lagaa rabaa ila waajibaad goysay asalkuna ilaa an tatawacadaan istinahaanuu ku dhisan yahay mutasil in laga dhigo sababtoo haddii lagu xiro warkii hore hal calaya hayruhunna qaala laa ilaa an tatawaca alistinaau min annafyi muxuu noqonaa yacnii haddii mustanuhu uu yahay muhbat waxa laga istinoonayana ou manfi yahay ihbaadu isku soo bedelaa maaha nafyi wuxuu isku bedelayaa marka wixii inay waajibayaana ka dhalanaysa marka waxmaa igu waajibaya maya ilaa inaad sunnaysanaysa maana haddaad sunnaysato waa kugu waajiba waay ma ayb jumhuurku laakiin waxay leeyihin maya istinahan xarafkan istinaha waa istinaa munqatic ah kii hore ku jinsi ma aha oo yacni tatawuca salaadaha shayga sunnada ah jinsiga faradka maba ahanba laba jinsi bay kala yihiin oo marka qaama alqowmu ilaa ximaaran camaltii ahayd markaasay waxay leeyihin ilaa an tatawaca macnuhu marka wuxuu noqonayaa laakiin idaa tatawacta haddaad markaa yacni aada sun laakin laka an tatatawaca saasoo kale u dhigmaa wax kugu waajiba ma jiro ilaa an tatawaca laakiin laka waxaad leedahay adiga anta tadawaca inaad iska sunnaysato adaa ikhtiyaar u leh haye marka labadan qolo marka yaa asala marka istinaha mutasilnimo iyo munqaicnimo kee asala itisaalka asala saa darteed qoladan inqiaaca sheegaysa daliilay u baahanayaan khaarij ka ah xadiidkan daliilka marka ay keenayaan wuxuu noqonayaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama ayaa isagoo sooman intuu soo waabariistay xaasaskiisa inta u yimid cunto ma haysaan haabay tiri cindanaa xaysun markaasuu wuxuu yidhi iisoo dhaweey buu yidhi falaqad asbaxtu saa'iman waa soo waabariista angoo anigoo soomane waa furay mana qallaynin nebiga sal ll ly slam iyagu marka qoladaada hore waxay leeyiin saa'imantan luqadaa laga wadaa waa iska afhay anoo af haystaan iska soo kaca waxba aan cunin iyagana waxaa la leedahay saa'im haddii xaqiiqa sharciya iyo luqawiya isgalaan sharciyadaa la qallibah waayahay iyo xadiidkii kale juwayriya markii nebigu uu ka furay soonka soonkii sunnada ahaa ee jumcada ay soomanayd soo qallay ma dhihin nebiga bayaankana in la akhiraa ma imaanayo markaas u sheegi lahaa hadday qallada ku laasimayso adu waxyaaba badan oo adilo badan oo noocaasay marka la imaadeen ay keeneen babaaxis badanna waa ku jiraa meeshaa lafteeda yacni fara badan marka muhiimku marka taas laa ilaa an tatawaca qoladaa marka xajkay qiyaas u keeneen idinku waxay yidhahdeen haddaad soonkii iyo keenteen iyo sadaqada iyo xajkii hadduu qofka bilaabo waajibow isku bedela ee waxaa la yidhi xajku isagu wax badanuu uga duwan yahay cibaadaadkan kale xajkaagiioo hallaabay oo buray ayaad sii wadaysaa dhammaystireen bikhilaafi cibaadaadka kale salaad hadday kaa burto waa ka baxee laakiin xajku hadduu buro waa sii wadaysaa waa camal aan kuu tirsanayn haddana ah inaad waddo lagu amray marka ma looga qiyaas qaadan karo wadakara lahu rasul qaala wuxuu yihi wasiyaamu shahri ramadaan qaala hal calaya gayruhu qaala laa ilaa an tatawaca wadakara lahu rasuulu lah sal l slam zakaata qaala hal calaya gayruha qaala laa ilaa an tatawaca faadbara rajulu ninkii waa jeestay wahuwa yaquulu wallahi laa aziidu calaa hada walaa anqus allaan ku dhaartay kan ka ziyaadin maayo mana ka nuqsaaminay minhu xaggiisa qaala rasuulu llahi sal l slam aflaxa in sadaq waa liibaanay hadduu run sheego ninkan intaa hadduu ka dhabeeya ninkaas waa liibaanay oo waajibaadka uu ka soo baxo ayb wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa nuuxu bnu qays wahuwa alasdiyu abu rawx albasriy saduuqu rumiya bاtashayuc can khalid bni qaysin wahuwa alasdiyu albasriyu saduuqu yuqrib can qataadata can anasin qaala sa'la rajulu rasuula اllahi sal l slam faqaala yaa rasuula allah kam iftarada allahu calaa cibaadihi alla addoommadiisa meequu ku farad yeelay min asalawaati salaadaha qaala wuxuu yidhi iftarada allahu caza wajala calaa cibaadihi wuxuu ku farad yeelay salawaatin salaado hamsan shan ah qaala yaa rasuula allah hal qablahunna ow bacdahunna shay-un hortood ama gadaashood wax ma yihiin qaala iftarada allahu calaa cibaadihi salawaatin khamsan ayuu ku celiyey faxalafa arajulu laa yaziidu calayhi shay-an walaa yanqus ninkii wuxuu ku dhaartay inuuna waxna ku siyaadinaynin kana nuqsaaminaynin shay-an waxba una ka qaala rasuulu llahi sal ly slam in sadaqa layadkhulana aljanna hadduu run sheega jannaduu galayaa qaala baabu lbaycati cala asalawaati alkhamsi shanta salaadood baycada nebiga lagula galay oo inay kasoo baxaan asxaabta ay kula mubaayacodeen salaada oogideeda wbihi qala ahbaranaa cmr bnu mansuur qala xadaanaa abu mushir qala xadaanaa abuu mushir waa cabdulacla bnu mushir alghasaniy qaala xadaanaa saciid bnu cabdilcaziiz can rabicata bni yaziid wahuwa dimashqiyu aliyaadiyu hiqat caabid can abi idriis alkhawlaaniy can abi muslimin alkhawlaaniy abuu muslim alkhawlaani cabdullaahi bnu huwab ayaa la yihaahdaa de waqtigii nebiga ou noolaay u islaamay laakiin markii uu yimid nebiga isagoo dhintay uu imaaday saa darteed marka saxaabi ma noqonin waa mukhadram laakiin fii xayaati nebiyi ayuu islaamay ninkan marka karaamana waa kasoo daahirtay oo ninbaa jabbaar abaa intuu qabtay ayuu islaamnimadii iyo inuu ka celiyo damcay markaasuu yidhi ama waa ka laabanaysaa ama dabkaana lagugu ridayaa markaasuu dabkii doortay markii la qabtay dabkii baa lagu riday dabkii markii lagu riday ilaahay qaboobu ayuu uga dhigay marka waa soo galay madiinow yimid abubakar oo dadka tujinayuu soo galay rasuulkii oo dhintay oo salaadii marka abubakar uu dadkii tujinayo marka abubakar buu ku daba tukaday abubakar iyo cumar iyo waxay yidhaahdeen ilaahay baa ammaan leh ilaahayna tusay addoon ilaahay wixii uu nebiyullaahi ibraahim ugu gargaaray addoon ummaddan ka midana ilaahay ugu gargaaray marka abuu muslim alkhawlaani ninkaas oo ahaa cabdullaahi bnu huwab ayaa la dhihi jiray qaala ahbaranii alxabiibu alamiinu cawf bnu malikin alashjaciyu qaala kunaa cinda rasuuli llahi sal l slam nabiga agtiisaan ahayn faqaala wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sal l slam nabiga meydnan la mubaayacoonaynin faraddahaa halaaa maraatin saddex jeer ayuu soo celceliyey faqadamnaa aydiyanaa gacmaheenaan usoo hordhignay aan soo hortiisa soo dhignay saan ula mubaayacoonno fabaayacnaahu waa la mubaayacoonnay faqulnaa yaa rasuula allah qad baayacnaaka waa kula mubaayacoonnay facalaama maxaan kugula mubaayacoonnaa qaala calaa an tacbudu llaha inaa alla caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an waxna ilaahay aydnan la wadaajinin wasalawaati alkhamsi shanta salaadood ayb calaa an tacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an waasalawaati alkhams shanta salaadood yacnii inaad tukataan wa asara kalimatan khafiyatan kelmad qarsoon ayuu markaa siraystay anlaa tas'alu nnaasa shay-an dadka inaydna waxba su-aalanin waxba su-aalaninta marka waa baryada iyo shaxaadka waxaasaa la diidan ee ilaa haddii qofku uu qof kale wax u su-aalayo oo dhib qabo ama jiho kale oo dhibaato jirta oo u hadlaayo qofkaas waa shafiic nebigana waa sameey jira isagaba sal l l slam oo qoladii dharkooda jeexjeexnaa markay u yimaadeen waa kii u istaagay oo u kacay oo ula hadlay dadkii dabadeedna markaas yacnii wax loo soo aruuriyey dadka qaar baa marka mas'alada iyo baryada iyo waxay isku khaldayaan qofku inuu qof wax u su-aalo ama yacnii dan guud inuu wax u su-aalo ama masjid wax u su-aalo kale iyo yacnii dhib male haddaadan adigu khiyaano samaynaynin adiga markaas naftaada wax u baryi maysid ayb qaala baabu lmuxaafadati cala salawaati alkhamsi shanta salaadood ilaalintooda korkooda in la ilaaliyo wuxuu kusoo arooray wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can yaxya bni saciidi can maxamed bni yaxya bni xabbaana can ibni muxayriiz wahuwa cabdullahi bni muxayriiz abu muxayriiz ayaa la yidhahda abu maxduura ayaa wuxuu ahaa ayuu ku ayaa koriyey oo ku koray gurigiisa wahuwa hiqat caabid rawaa lahu asxaabu lkutubi sita ana rajula min bani kinaanata nin reer bani kinaana a yudcaa lagu magacaabo almukhdajiy ninkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi abu rufayc ayaa la yidhaha almukhdajiy maqbuulun maqbuul markaa dabcan ibnu xibaan unbaa towhiiqi cid kaloo towhiiqisay ma leh anahu laakiin xadiidkan sida imaamu alxaafid ibnu cabdilbar uu sheegay duruq fara badan oo kale ayaa loogaga warinayaa ayaa lagu warinayaa oo yacnii cibaadata bni saamid loogaga warinaa annahu samica rajula nin ayuu maqlay bishaami yuknaa abaa muxamed la yidhaah ninkan abu moxamed alansaari ayaa la dhihi jiray ayb yaquulu isagoo dhahaya alwitru xaqun ama alwatru xaqun witrku waa xaq alwitru waajibun cafwan witrigu waa waajib dhahayo salaada watarku waa waajib nin dhahayo ayuu sheegay qaala almukhdajiy waxau yidhi faruxtu ilaa cubaadata bni saamid ayaan u tegey factaradtu lahu waan u bandhigay factaradtu lahu waan isku gudbiyey yanii hortiisaan maray wahuwa raa'ixun ila lmasjidi isagoo masjidka u socdo waa ka hor imid faahbartuhu waxaan u sheegay biladii qaala abu muxamed ninkaa abu muxamed wuxuu uu yidhi faqaala cubaadatu cubaadatu bnu saamid wuxuu yidhi kadaba abu muxamed abu muxamed waa gafay kadaba bimacnaa akhda'a waaye luqatu luqatu xijaazna waa sidaas hadda isagu marka waxaa ujeedaa akhda'a mararka qaarna de kadibka waxa lagu tacriifiyay ku xiran tahay waxay u badan yihiin kadib ama been waxaa la yidhaahdaa qofku alkhbaaru bikhilaafi alwaaqic sida waaqica ah wax khilaafsan inaad ku waranto waa been adiga markaas inaad u qasado iyo inaadan u qasdin inaad hilmaansan tahay in kale waa baab iyada dembiga iyo ku xiran waay waxaa laga yaabaa dadaadan u qasdin ama adoo adiga aadanba ogeyn maku dambaabaysa laakiin luqatan been ma la dhihi karaa waa la dhihi karaa been saasay dhahay meeshaas marka kadaba bimacnaa beenuu sheegay waa gafay unbaa laga wadaa ayb oo yacni mas hadalka uu sheegay iyo ma isdaboolayaan xaqiiqada sharciga ah ayb faqaala cubaadatu kadaba abuu muxamed samictu rasuula allahi sal ll ly slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay khamsu salawaatin shan salaadood ayaa katabahuna allahu cala alcibaadi alla uu addoommada ku farad yeelay ama ayb khamsu salawaatin shan salaadood oo katabahuna allaahu alla uu ku farad ayaa katabahuna allaahu alla uu ku farad yeelay cala alcibaadi addoomaha marka salawaad waa nakiro waay hadda waxa ka dhigaayo musawiq uga dhigaayo in lagu ibtidayso mubtado laga dhigo waxaa weeyaan idaafada la idaafeeyey khamsu salawaatin khamsu mudaaf salawaatin mudaaf ilayh idaafadaas marka waxay keenaysaa iyada musawiq waay shan salaadood baa katabahuna allahu cala alcibaadi alla addoommada uu ku farad yeelay man jaa-a bihina qofkii la yimaado lam yudayic minhuna shay-an oo aan dayicin wax aan ka dayicin istikfaafan fududaysi darteed aan uga dayicin bixaqihina istikfaafan waa mafcuulu liajlihi istikfaafan liajli istikfaafin aan u dayicin maxaa laga qaadanaa marka ninkii aan istikfaaf u dayicin maxaa laga waay matala salaadii waa tukanaa laakiin mararka qaar sahwi iyo hilmaan iyaa wax uga dhacayaan ninkaasi marka waxaa ka dhacay uma qasdin wixiina waa ku dhex jiraa oo waa dadaalayaa qofkaasi marka wuxuu leeyahay ma soo gelayo isaga kan man jaa-a bihina qofkii la yimaado lam yudayic minhuna shay-an salaadahaas wax ka midana aan dayicin istikfaafan liajli istikfaafin isagoo fududaysanayo darteed fudaysi uu fududaysanayo bixaqihina xaqooda kaana lahu cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ugu sugnaaday cahdun ballan an yudkhilahu ljannata jannada inuu geliyo inuu jannada geliyo waman lam yaأti bihina qofkaan la imaanin falaysa lahu cinda allahi ilaahay agtiisa uguma sugnaanin cahdun wax ballan ah kuma laha in shaaa haddii uu doono cadabahu waa cadaabaya wain shaaa haddii uu doonana adkhalahu ljannata jannaduu gelinayaa xadiidkan marka waxaa deliishada qolooyinka dhahaya qofka hadduu salaada ka tago kasal iyo caajisna oo uga tago wujuubkeeda ounan diidanayn qofkaasi ma ma inuunan ku gaaloobaynin oo gaalnimo aynan ahayn tarku salaa qolooyinka dhahaya xadiidkan qabsanaya maadaama mashiicadii loo bandhigay leanna qof gaal ah isaga mashiica looma bandhigayo in shaaa cadabahu wain shaaa adkhalahu ljanna ayb mas'aladana dad muta-akhiriina keliya ma wataane xataa mutaqadimiintii iyay ka jirtay si un haba la rajaxee haddana markaa ragga weliba khilaafka xikaayooday waxaa ku jira moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa ayb dad baa marka iyagu markaa masaa-il marka laga hadlayo iyadu ayaga aan mas'alada fiirinaynin dana kale iyo waxyaabo kale fiiriya marka labada dhinacba marka ifraad iyo tafriid baa looga dhacaya waxaad arkaysaa bacdi naas marka haddii sidaan oo kale uu arko waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan aad arkaysaan waa madhabkii murji-ada waayay leeyihin ha iska gala madhab murji-a iyo masaladan masaladan salafkiia isku soo khilaafay qaar kalena markay maqlaan axaadiidta imaan doonto taarikusalaadka gaal inuu yahay tilmaamayso waxaa laga yaabaa iyaguna inay yidhaahdaan khawaariji waayo kuwan ee labaduna saas ma ahane masaladu masalo markaa war ku jiray xataa ibnulqayim kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikihaa ee laftiisa markaa khilaafkoodii iyo waxoodiibuu ayuu ka sheekeynayaa ayb laakiin qofku markay meel meel bugto mar walba meeshaas xataa wax ka dheer haddii uu arkaayo wuxuu isku dayayaa inuu yacni markaa uu dantiisa ku gaaro sidaas marka ma fiicnan haddaad dad dhihi rabtay murji-o waaye maaha inaad meeshaan ku gaarto haddii aada waxayso dadka waxbaa waxbaa lala baaraa laakiin maaha inaad masaladan ku gaarto maahan sidoo kale haddaad qof khawaarij dhihi rabtayna maahan inaad mas'aladan ku gaartay usuusha inaad raadisid waa marka gardarada waa ma fiicno qofka isaga wuxuu doono ku qanci karaa masaa-isha inta fiiriyo si waa la raajix noqon kartaa laakiin waa kan dad baa culimadii waaweyneed ee zamankan nooleyd qaar ka mida bay waxay irjaa ugu sheegayaan mas'aladan oo kale ayb marka mas'aladan in loogu sheego gardaray noqonayn faariqa u dhexeeya murji-ada iyo ahlu sunnadana waa kutubulmaqaalaad iyo kutubta yacni caqiidada salafka iyo a'imadii salafka iyuu ku yaalaa qofkii raba meeshaasu u aadayaa ayb qaala baabu fadli salawaati alkhamsi shanta salaadood fadligooda caddayntoodiibuu u baab yahay wabihi qaala ahbaranaa qutayb marka xadiidkii hadda aan soo dhaafayna wuxuu ka maxalu shaahidku wuxuu ahaa witirku shanta salaad ka mid maaha marka farad maaha qaala wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana alleythu can ibni اlhaad huwa yaziid bn cabdillahi bni اlhaad can moxamed bni ibraahim can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal ara-aytum bal ii sheega low ana nahran webi haddii bibaabi axadikum midkiin iridkiisa oo ahaaday oo maro yaqtasilu minhu uu ku qubaysanayo kula yowmin maalin kasta hamsa maraatin shan jeer hal yabqaa min daranihi shay-un wasaqdiisa wax ma uga baaqi noqonayaan qaaluu laa yabqaa min daranihi shay waxay yidhaahdeen wasaqdiisa uga baaqi noqon maayo shayna qaala wuxuu yidhi fakadalika sidaadaas oo kale mathalu salawaati alkhamsi shanta salaadood tusaalahooda sidaas weeyaan yamxu llaahu alla wuxuu ku tirtirayaa bihina iyaga alkhataayaa gafafyaalka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lxukmi fii taariki salaa salaada qofka ka tegay xukunkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayd qaala akhbarana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can اlxuseyn bni waaqid can cabdillahi bni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam ina alcahda cahdiga aladii baynana wa baynahum annaga iyaga dhexdooda ahaaday asalaatu waaye faman tarakahaa qofkii ka tago faqad kafara waa gaaloobay ayb xadiidkan marka iyo kan soo socdaba waa xujajka wuxuu ka mid yahay tusaya taariku salaadka si kastaba ha uga taga inuu gaal yahay ama cajzi ha uga tago kasal ama yani inkiraad hadduu uga taga iyado warba ma leh inkastoo qoladan kale iyaga marka faqad kafaradan waxay ku jawaabayaan oy leeyihiin kufrigaani ma ahan kufrigii markaa yacni mukhrijka ahay diinka qofka uu uga baxayay ma ahan bay leeyihiin lianna min alkufri waxaa ka mid a maa huwa kufrun duuna kufrin sida bukhaari laftiisa uu baabaynayo kitaabuliimaan wax gadaal diinka looga soo darayo gadaal ka soo raacay ma aha qolada kalena marka waxay leeyihin maya kufrigu haddii la tacriifiyo al la geliyo kufriga akbarka oo machuudka uu noqonaa waana sida xadiidka soo socda uu ku imaan doono ibnu taymiya iyo siyaalkaas ayuu isna ayuu yidhaahdaa waayahay wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa moxamed bnu rabiicata can ibni jurayjin can abi zubayr can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slama laysa bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna alkufri iyo gaalnimadii al ayaa hadda marka ku jirta waa gaalnimadii la yaqaanay ba marka ma ahanin ilaa tarku salaati salaada ka tegiddeeda unbaa ah yaa u dhaxayso saxaabadana marka waxaa la yidhi camal ay u yaqaaneen ka tegiddiisa kufri ma jirin salaada ma ahanin ayb waa ka marka imaamu shaafici iyana laga wariyo tarkiga laba u kala qaado oo tarku juxuud iyo wuxuu u kala qaadayaa iyo tarki marka oo tasaahul iyo waxaa ku imaaday kitaabkan caqiidat salaf wa asxaabi alxadiidka waa ka sheegaayo saabuni oo tarkiga marka inii taraktu millata qowmin iyo soo qabsana inii taraktu millata qowmin waa ku jiray waa ka baxay ma aha macnaheeda waxaa laga wadaa marka waa tarku juxuud annaga kutubtaasna waxaan ku naqaanaa kutubta ahlu sunnaha haye kutubta ahlu sunnaha ma yahay mise maaha caqiida salaf asxaabi alxadiidka kutubta ahlu sunnada aan ku naqaan wahay waa kutub irjaa iyo laguma yaqaano haddana maca dalika masalada in wax ku jiraan iyo waa sheegay bacdi salafna saas inay u sheegeen buu sheegay mas'ale un marka saa un khilaafkeeda u taagan yahay buu noqonayaa qofkii hadda wax ku gaalaysiiyana qof hadda khaariji waayo la dhahaya maaha kaan ku gaalaysiininna qof la dhahayo waa murji ma aha waxaasoo dhan marka markaad isku soo xooriso saddex kelmad saddex xaraf ka koobanta unbaa la sii karaayo waa dulmi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed